bismillahi raxmaan raxiim anigu laba qodob baan ka hadlaya maanta waan ku farxsanay inaan guddoomiyaha xisbiga injineer faysal calwaraabaan ku soo dhoweynay safarkii uu ka yimid dalka turkiga waanu jeclay in madaarku xor noo ahaado runtiina waxaa runtii wax la yaable ah in xataa wixii dadweynaha loo ogolaa inay halka intay ka galaan oo hal doolar iyo bixiyaan ay baabuurtooda halkaa dhigtaan in xisbiyada mucaaradkaa xataa loo diiday waana ayaan daro colaad fara badan baa ka muuqata dawladda waxaanad moodaan runtii inay doonayaan in cagta hoostooda geliyaan de waaban ogeynoo kulmiya wuxuu ka cabaadi jiray in v i b da loo furo anagu waaban lugeyno ilaa halkaa hadda banaankan koleyno adin ka arkaayo marka iyaga berigoodii dee dhiig baa ku daadan jiray oo maalinta v i b da loo furi waayo waa kuwii yararka soo kicin jiray lakin an waxba soo kicin mayno waanu dul qaadanaynaa maxay ahayday laakiin waxaanu leenahay war shalay tole wixii aad ka cabaadayseen maanta inaad ummadda ku samaysaan oo annagana nagu samaysaan waa wax runtii aan wanaagsanayn taasna sharaf iyo milgeyo madaxnimo iyo hoggaaminimo kama muuqato wasiirkana waxaad moodaa inuu wasiirkan dee aviationka ama dee dulista haysta inuu ku ballamiyay askarta oo askarta waa idinka arkayay idinkuba saxaafadda madaxa banaad goojoog ka haydeen ee yidhaahdeen amar baana lagu siiyey inaan la soo dayn hadda gawaadhida shicibka waa la sii daynaya laakiin gawaadhida mucaaradka waxaa la yidhaha sii daynin banaanka ku haya waa runtii wax wanaagsan maaha laakiin wixii annaga naloo igmaday xisbi ahaan mucaarid ahaan waanu samaynaynaa ama idinka cadaawadaha idinka haato annaga cadaawad naga maaha annagu shaqadaydun baanu qabsanaynaa shaqadayduna waxaa weeyaan in wixii qaladaada aanu aragno inaanu qabanno oo aan idinku ilaalinno xukunka marka haddaa leedihi maxaa u hadlaysaan oo maxaa nooga daba yuuqiiqaysaan boqol jeer baan idinka daba hadlaynaa doodan qaranna waa waxay ka mid tahay uun tii awoodda dastuurku noo siiyey xisbi ahaan inaan xukuumadda la xisaabtanno waana la xisaabtankii insha allah waxaanu jecel lahay inaan maarata haddii aad idinku de doodaa waxaan jecel inay ka soo qayb galaan oo arkaan qodobka kalean doonaya inaan ku darsado waxa waxaan maqlaya maalin dhaweytolo iyadoo dee ka hadlayey wasiirka arrimaha guduhu ka hadlayey uu ku eedeynayey xisbiyada qaran in doodan qaran ay tahay mid laga soo maleegay oo salka ku haysa muqdisho runtii aad iyo aad baan uga xumahay in hadallo noocaasoo kale ay ka soo baxaan mas-uul dawladeed isagoo aan wax allaali wax caddayna aan haynin dee soomaaliyana iyagaa la hadlayay saddexdii sannadood ugu dambeeyey anagu lamamaana hadlaynin marka soomaaliyana dee wax laisku xuquqeeyey maaha somalilan waa dal adag waa dal xamar laga soo burburin karaya maaha runtii meel buu kaga dhacay gef buu kaga dhacay reer somalilan mana wanaagsana hadallada delqaafka noocaasoo kale ah in ay ayna ka waantoobaan ragga xukuumadda ay xu dhiibatay waxaan u sheegayaa ama halkan baaq uga diraya reer somalilan annagu haddaan xisbiga mucaaradka ee cudnahay iyo xisbiga kale ee waddani oo aanu doodan qaranna aanu wadnaa waxay tahay un mid dalka wanaagun u ah wax xumaan ah oo ku jiraan ma jiraan waxaanan jecelnahay in dadkao dhan isugu yimaadaan laga wada hadlo laga wada doodo daadar ninka diidaya aan wada tashano ama wada hadalno ama wada doodno de waa nin wax qarinaya wey haddii arrinku sidaa yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi